degmada maxadaay ee gobolka shabeellaha dhexe weliba lagu daafuray dhismo golo deegaanka ee degmada maxadaay welibana goobro ku hay wasiirka wasaarado arrimo guud ee dowladaha hoose maamulka hirshabeelle maamulka degmada maxadaay odayaalka dhaqankiiyo qaybo shardume bulshada ankoreen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudo dowladaha hoose reedanhiliisyowka maamulka hirshabeelle nuur xasan muuse iyo ku hadlay daafurka ujeedka lakuleeyey inay ka shaqeeyaan sidii loogu gaari lahaa furaha guusha iyo inay keenaan fikrado iyo talooyin si aan u wada dhisno golo deegaan cadaalad ah oo hufnaan leh kaasoo ka jawaaba baahiyaha dadka arrimaha gobernansiga ama maamulada haatan dowladda hirshabeelle way soo jeesatay dhammaan bahawadaagta naga saacido arrimahan maamul daadejintana waa aad bay u danaynayaan marka waxaan furaynaa albaabadii su'aalaha micneeda ma aha inaan iska wadanno muxuu ahaa qorsho oo jeebku ay wax noogu jiraan talada waxay taallaa degmada mahadaay adinkaan igala raba annaga waxaan nahay fududeeyayaal inaad saas noo fahamtaan waa lagama maarmaan adinka inaad niqaashtaan doodaan dood caafimaad qabta aan furaynaa markay madaxda noo furto waxa waaye farsamada tiimamka farsamada isku hari doono waxaan rabnaa inaan niqaashka sidaa kusii wadno marka brograamyadan oo kale laga shaqaynayo waxaa jira caqabado kuwana waxa waaye si emotional ah ay dadka u keenaan si laablakac ah oo aan dood ku salaysnayn kuwana waxa waaye dood ay ku salaysan yihin dhammaan waxay wasaaradda arrimaha gudaha diyaar u tahay inay dhegaysato qolo waliba oo maxay tahay ka qabta consern dhismaha golaha deegaanka si hor loogu socdo dhanka kale waxaana ku mid ee bulshada ku qayb galay iyo weliba si-eedii handhawaayana dhismo golo deegaanka ee degmada arrimaha gudaha waa u mahadceliyeynaa ee inta la socotaba golo deegaan degmada mahaday duq waaye waayeel waaye ukoow maaha waa soo marti waaye aragnimona waa u leedahay lamana dheci karo lamana qayaani karo dadna dullimaysa degmada mahadey walaalownu tanasul isu samayno noo daafuraayo golo deegaanka degmada mahaday waxaan leenahay guddoomi waxaan leeyahay mas-uuliyiin maskab kasta iyo magac kasta oo aad ku fadhisiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdusalaan kasoo qaybgalayaashana sidoo kale waa salaamayaa waxaana aad u soo dhowaynayaa seminaarkan maanta inta nooga furmay oo aan kaga hadlayno golaha deegaanka degmada mahadaay gacmo furan aanu kusoo dhowaynaynaa insha allahu tacaala walaahi waa horumar iyo farxad ee ku tilaabsatay degmada mahadaay maadaama maanta loo taagan yahay daafurkii golaha deegaanka ee degmada mahadaay waa if noo baxay waa fursad waxaanu ballan qaadaynaa inaan ka faa'iidaysan doono si weliba qiimo badan oo qurux badan galgacal waxaan u baahannahay inka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo guud oo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle cabdi daahir iyo weliba siyeedeen ka dheeraday muhiimadda yeelataa dhismo golo deegaanka
dadka qabiila kulley lagu qaybinayaa ninkii reer hebelnimo ku imaanayaa odaygoo dalqaalo soo barsiinayaa laakiin horta kow qof aamina dadku usoo dira bal ogaada dadka qofka wax loogu dhiibaya waa inuu horta aamin ahaadaa annagoo taladeenna waxay ku kooban tahay keliya inaan shaqayno waxaa bilaaban doona kulamo dhallinyarada haweenka odayaasha socon doona istimaanka soo socda oo dhan lana baraya dadka qorshaha doorashada iyo qorshaha wadaniyadda iyo deegaanka micnaha u leeyahay iyo sababta mataqaanaa counsilka laga rabo iyo baahida counsilka mar haddii boqol dhallinyaro ah loo loo tababaro inay bartaan ama konton dhallinyara loo tababaro oo haweenka la tababaro oo odayaasha la tababaro oo gabadha iyo odagu markay xaafad sugtaan adeer adeer ramadonow aniga consul gabadha la gaarsiin gabadha waxaan soo gaarsiinaynaa inay adeerkeed ku qabsato istimaanka soo socda hadda waxaa laga yaaba gabdhaha mahadaya maanta inay xishoonayaan laakiin beriyay bilaabanaysaa gabdhahu inay kuraasta doontaan ay xaafadaha tagaan albaabada garaacaan annaga laga rabaa shaqadeena guurida noo awood gabdhaha halkaan fadhiya iyo kuwa xaafadaha jira waxaan baraynaa inay kuraasta soo raastaan tiradaa kala badnaa karto nambarkaa kala badnaa karo laakiin dadku waa inay muraayadda iska wada arkaan sifooyinka isaga arkayaan waxaa laga rabaa dhaqankaan inay sheekaystaan hebelow iyo hebelow iyo hebelow isiraadiin sidau dhalinyarada ula shaqayso odayaasha sida ula shaqayso dhalinyarada wasaaradda sida dhalinyarada ula shaqayso counsilka lasoo wado si ay uga soo muuqato intaas aniga dhismo golo deegaanka ee degmada mahadaay waliba kabeega maxay tahay la dhowaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle uuse sheegay in degmada mahadaay ee weeldhada doonta golo deegaan oo bulshada codsho ka doorada doonaan